gudoomiyaha golaha wakiilada jubbaland ayaa daahfuray buuka tacsida madaxweyne ku-xigeenkii labaad ee dowlad goboleedka jubbaland marxuun cabdiqaadir xaaji maxamuud furitaanka buugga ayaa waxaa isugu yimid mas-uuliyiin kala duwan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada mas-uuliyiinti mas-uuliyiintii isugu timid furitaanka buugka tacsida ah ayaa sheegay in marxuumku uu ahaa astaan u taagan midnimada ummadda soomaaliyeed waxayna carabka ku dhufteen inuu door weyn ku lahaa dhismaha jubbaland iyo nabadeynta bulshada daafurka buugka kadib gudoomiyaha golaha wakiilada jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa marxuumka ku tilmaamay halyeey qaran isagoo alle uga bariyay inuu naxariistii janno ka waraabiyo madaxweyne ku-xigeenkii labaad dowladda jubbaland oo aan ahayn madaxweyne ku-xigeen keliya aan ahaynoo runtii ahaa oday dhaqan oo ummaddan isku haayey oo aan soomaali u kala ahayn oo xubin muhiim ah u ahaa dadka islaamka ah guud ahaan gaar ahaan annaga haddaan nahay jubbaland aan aada u tabi doonno baa naga baxay waxaan leenahay ilaahay shalay asagoon jirin ahaysiiyey unbaa naga jeclaado oo naga doortay marka waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto wax kale oo aan maanta dhihi karo aniga ma jirto allah ha u naxariisto ilaahay jannadii ha ka waraabiyo insha allahu ehelkii iyo qaraabadii iyo awlaaddii uu ka dhintayna sabiri iimaan allah ka siiyo waxaana u sheegaynaa inaan iyaga keliya ka dhimanayno oo annagoo dhan naga wada dhintay runtii dadaa dhinto oo sariirtooda ku dhinta laakiin keliya ay u oqoontoobaan ilmihii iyo islaantii uu ka dhintay iyo waalidiintii uu ka tegey laakiin waalid buu ahaa ninkaan ma ahayn qof maanta la dhihi karo madaxweyne keliya ma ahayn waalid buu ahaa allah u naxariisto